muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam waday faafinta dacwada islaamka isagoo adeegsanaya sayf iyo sinaan labadaba waxaana madarasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid ah marlaarag ah kuwaasoo iyaguna dhankooda barbaariyey jiil wax badan ka shabahayey haddaba si aanu u warino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnaayeen jiilkaas si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka ayaanu diyaarinay taxana aan ugu magac darnay guulsidayaashii islaamka kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku soo dhowaada xalqada labaatanaad ee taxanahan uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeenna cabdalle mukhtaar
أجل سرت اسألوا التاريخ عنا ما
saciid ibnu cuhmaan ibnu cafaan waxaa dhalay khaliifkii saddexaad ee muslimiinta oo ahaa saxaabigii jaliilka ah ee uu ka xishoon jiray nebiga salaallahu calayhi wasalem oo ah cuhmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu hooyada dhashay saciid waxaa lagu magacaabaa faatima binti cabdilweliid almakhsuumiya waxaana la dhashay sagaal wiil iyo afar gabdhood saciid ibnu cuhmaan ayaana ahaa wiilka ugu muuqda ragga uu dhalay cuhmaan ibnu cafaan radiallaahu canhu sannadkii konton iyo lixaad ee hijriyada ah ayuu saciid ibnu cuhmaan tegay magaalada dimishik halkaasoo uu ku sugnaa saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiya ibnu abi sufyaan oo ahaa khaliifkii guud ee muslimiinta waxaana uu saciid u magacaabay waaliga guud ee dalka khuraasaan durbadiiba wuxuu halyeygan bilaabay futuuxaad islaami ah oo uu diinta islaamka ku gaarsiinayo dhulka khuraasaan iyo bilaadu maawara nahari wuxuu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee carbeed ee ka gudba webiga islamarkaana gaara magaalooyinka samarqandi iyo balakh khaatuun oo ahayd haweenaydii boqorradda ka ahayd bukhaara ayaa markii ay aragtay ciidanka muslimiinta ee uu hogaaminayo saciid waxaa la soo darsay cabsi xoogan waxayna ku qasbanaatay inay heshiis iyo sulxi la gasho muslimiinta saciid ibnu cuhmaan ayaana gudaha u galay bukhaara markiiba wuxuu uga sii gudbay magaalada samarqandi halkaasna waxaa ka dhacay dagaal culus oo saddex maalin socday kaasuu mid ka mid ah labadiisa indhood ku waayey saciid ibnu cuhmaan ugu dambeyntii magaalada ayay ciidamada muslimiintu galeen gaaladii joogtayna waxay qaateen heshiis dagaalkan waxaa muslimiinta kaga shahiiday rag qaali ah oo uu ka mid ahaa quthum ibnulcabbaas ibnu cabdilmutalib oo la dhashay cabdullaahi ibnu cabbaas radiallaahu canhu ahaana ina adeerka rasuulka sala allahu calayhi wasalem culimada muslimiinta ayaana tilmaamaa in quthum uu aad ugu ekaa nebiga ومضى الرجال إلى جوار الله في دار الخلود لم يرتضوا عيش الذلالة إنهم نعم الجنود قد حاربوا ظلم العدا وقفوا كماتا وأسود قد حاربوا furashadii samarqandi wuxuu saciid ibnu cuhmaan ku soo qafaashay tobannaan ka mid ah carruurta ay dhaleen madaxda magaalada sannadkii konton iyo toddobaad ee hijriyada ayuu mucaawiyah casilay saciid ibnu cuhmaan markii shaqada laga wareejiyey wuxuu saciid ibnu cuhmaan aaday magaalada almadiina isagoo horay u kaxaystay dadkii uu ka soo qafaashay samarqandi waxaana markii uu madiino tegay u diray inay ka shaqeeyaan beeraha iyo waraabka maalin maalmaha ka mid ah ayay dhalinyaradii uu ka soo qafaashay reer samarqandi waxay ku soo xirteen albaabkii beerta halkaas ayayna ku dileen saciid ibnu cuthmaan iyaguna way isdileen sidaas ayay ku soo afjarantay nolosha saciid ibnu cuthmaan si la mid ah aabbihiisa ayuuna ku shahiiday magaalada madiinatulmunawara waxaana geeridiisu ku beegneed sannadkii lixdan iyo koowaad ee hijriyada يا تاركا دنيا الهوى وراحلا نحو السماء furashadii samarqandi tirmidi iyo bukhaar ah oo ka mid ah bilaadu maawara nahri iyo khuraasaan ayaa u suuro gelisay saciid ibnu cuthmaan inuu ku biiro liiska hogaamiyaashii halyeyada ahaa ee diinta islaamka gaarsiiyey dhulka fog jasiiratul carab oo ahayd xuduntii islaamka dhulkan uu islaamka gaarsiiyey waxaa markii dambe ka soo baxay culimmada ugu caansan muslimiinta ee uu allah ku sharfay jamcinta iyo diiwaangelinta axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam sida imaamulbukhaari oo ka soo jeeda magaalada bukhaara iyo imaamu tirmidi oo ka soo jeeda magaalada tirmidi طريق النجد سرت اسألوا التاريخ عنا ما وهمنا ما وهمنا نحن أرفاد المثنى almuhallab ibnu abi sufrah al asdi waxaa lagu kunyeeyaa abu saciid aabbaha dhalay almuhallab ee abi sufra wuxuu diinta islaamka soo galay wakhtigii uu noolaa nebiga sala allahu calayhi wasalam laakiin wafdi ahaan uguma imaanin waxaana uu madiina soo gaaray khilaafadii abubakar ama cumar radiallaahu canhum wuxuu abuu sufra yimid magaalada almadiina isagoo ay wehliyaan toban ka mid ah wiilashiisa oo ugu da'yaraa almuhallab cumar ibnulkhadaab ayaa markii uu arkay almuhallab wuxuu abuu sufra ku yidhi sayidka wiilashaada waa wiilkan wuxuu almuhallab raganimada reer baadiyaha ka dhaxlay aabbihiisa iyo tolkiisa futuuxaadkii islaamiga ee khuraasaan iyo bilaadu maawara nahri ayuuna xaadiray halyeygan isagoo ka mid ahaa raggii ka qayb galay furashada magaalada kaabul sannadkii soddon iyo koowaad ee hijriyada الفتح والنصر اقترب جنى الفرج وانصب صب وفتح كابل قد وجب بإذن ربي ذي الجلال بإذن ربي ذي الجلال عادت إمارتنا كما كانت ثريا في السماء شعاعها الصافي لما فأنورت سود الليل hogaamiyihii macrakadan ayaa furashadeeda kadib wuxuu albasrah u soo diray almuhallab si waaliga magaaladaasi u gaarsiiyo khabarka bishaarada fatxiga kaabul markii ugu horreysay oo almuhallab qabto imaarada ciidamo muslimiin ah waxay ahayd wakhtigii khilaafada cali ibnu abi daalib radiallaahu canhu xilligii uu mucaawiya ahaa khaliifka muslimiinta ayuuna almuhallab sii dardargeliyey futuuxaadka isagoo ku duulay takhriga assindi ama hindiya markii uu bilowday dagaalkii khawaarijta wuxuu almuhallab sabab u ahaa in muslimiinta magaalada albasra uu ka badbaadiyo qorshe lagu doonayey in lagu gumaado oo ay wadeen khawaarijta taasina waa mid ka mid ah manaaqibta uu lahaa sannadkii siddeetanaad ee hijriyada waxaa ciidan uu horkacayo almuhallab ka gudbeen webiga balakh isagoo furtay deegaano kala duwan oo ay ka mid yihiin kash waxaana lagu xusuustaa hogaamiyahan inuu kaalin adag ka qaatay in islaamka lagu sugo dhulka khuraasaan iyo bilaadu maawara nahari wuxuu dhashay sannadkii furashada maka ee siddeedaad wuxuuna dhintay sannadkii siddeetan iyo labaad ee hijriyada isagoo ku geeriyooday deegaan lagu magacaabo zaakhul oo ka mid ah walaayada khuraasaan wuxuu ahaa geesi halyey ah fagaare ka hadalka ku wanaagsan gar iyo gardarana kala yaqaana geeridiisa kadib ayaana shucaradii muslimiinta ee xilligaas noolaa waxay ka tiriyeen tix badan oo ay ugu baroordiiqayaan geeridiisa
أيها التاريخ عدنا